weli kale antan ku mahadnaqafaday guddoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi xildhibaan yacquub iyo dhallinyarada ku shaqaysay barnaamijku inuu tahadeergeeka qalabkii oo laha kudhiibi maraykanka ee konteynerka haay oo caafimaadka linktirgali biroginal hospital iyo geeka insha allah mayna sibin weldina inuuna ku wareejina dekeda dhatiya guddoomiyaha gobolka baay ee cabdirashiid cabdulaahi markuu insha allah mayba in mahadnaqay dhallinyaradii ha ku qiib qaati barnaamijku haddiyaariyan inta hadeersiyan qarasdii ha ku biyi ee jaalidaha oo kale ah ku nool wadanka maraykanka khaasatan jaaliyadda portland organ oo boqolkiiba siyeetun alaabtan ku qiib qaadatay ciidan ka mahadnaqaana waana insha allah mayba la ballanqaaday xaflad weyn in linka qobada gobolka baay magaalada baydhabo gudoomiyahan in ballanqaadi gudoomiyahana qaybgiinku qaadi jaanisna si usaa ku qiib gala xafladun ilaa baydhabo aan ku tabi markuuntaasna mayba waa fursad una ningate dhinaca dhallinyarada isbedelka dowladda koqooyi iyo maamuliinta una xiriir dhulweeldhani daraadiye markuun insha allah maybaa ka dhowaayay walaalkay cabdirashiid cabdulaahi in uusla wareega alaabta linkatirgale isbitaalka baydhabo regional hospital alaabtan maybaa ku koobantaa saddex nooc waaye qayb maybaa waa qaybo sariiro dadka lakajiib siifadi oo isbitaalka isticmaalo fadaan sidaisan aragaataan sariiro casri ah qaybta kale mayb waa qaybtii oo altrasoundka oo uurka jirka dadka lakabaaro fadi isbitaalkana eedanka baahanya qaybta saddexaad maybaa maybaa jaree baalatyo oo medical supplies ah linkatirgali oo eedan fara badan faahfaahinta insha allah unahasin gudbi doono may kaloo ka jara may la raay wheelchairs oo linkatirgali isbitaalka markii bukaanka beled isbitaalka la sheegna usoo jirin in socdo korn in laka dareersiiyo qalabkaas kulli oo qalab casri ah waaye oo waqti badan isticmaalo doona isbitaalka maybaa ku kooban qalabka mayba qiimo ahaan ka fadhiya boqol labaatan iyo lix kun iyo saddex boqoloo doolar iyo qiimo shee'iyo konteynerka la kasheenna waa forty feet hal konteyner waaye isbitaalka maybaan ka taragelnay by regional hospital in alaabtaas dadka leen ku faa'iideeya deegaanka markuu arrintaasna maybaa ku qiib qaaday si haddaaana isin sheegi dadka deegaanka ha ku jeeda ee dalka maraykanka rooga oo dhallinyaro isbahaysatay ah dadka kalena maybaa ku arlaadi eight organizationka leeraha arlaadi eight oo dhallinyaro iska bahaysatay waaye weli kale dadka kalen sheegaana jaalido dibadda walwal lin sameeyo korna adduunka majara in laka daysado wadankii waa laku bedela iidaa muhiiman ate wali oo tasiilaad iyo sameeyowki kulli maybaa diyaaran ata arlaadi eight in anfududayto dhinac walba kula shaqayta sababto maybaa hay-ad oo caalami oo adduunka dhan ku shaqeeyo korta waaye adduunka meel kasta oo nibad ah iyo ku shaqeeyo korta walnaha ku qaado korta waa hay-ad sharciyeysan oo soomaaliya ku diiwaangalsan maraykankana ku diiwaangalsan waana
ugu horrayntii way salaamay dadkaha ku qiibgalayay ama ku qiib qaadaday guud ahaan beelilaha ku bilaaway hoolon oo maraykanka eh ilaa geedka oo roogna dekedda xamar oo agalkaasaytinan iyo wareejiyahay ciidanka mahadnagaan qodobkan ka horreeyey qodobka lamaad dadka kale hoolung meel raayay si hoos yoon uun ku shaqeeyeen madii xamar hadeereen oo dhallinyaradu badan oo deegaankaasa ku jeedaan mediyaga saas oo kale geedka noola qiib galahayoon aan ka mahadnagaana qodobkan ka horreeyey way lahaa dadka hoolung ha dhiibi hoolung ha ka shaqeey dabcan waa howl muhiim ee bulshada soomaaliyeed baahanaytay meel kasii rogaan isbitaalka baydhabo wayba isbitaalka varol eh oo linka talagalay gobollo badan baay bakool geede shabeellada meel raay middle jubbar ama meel raay jubbada dhexe intaba han rivarol ay oo isbitaalka sayti kooyeen dad soo la ka daawayo marka dadkii hadhiibadi wayba sadaqa jaariyan ata intii dadkaasba la ka daawayo dad bukaan ayba la ka daawayo sadaqa oo meel raay miisaan shu adduun miisaan shu aakhir ilaahay inka kaba ilaahay inka weela waa nagnagadaas insha allah marka waylanaa arlaadi aid iyo tiimkii kale oo hoolung meel raay hasuubiyan markoodi mar labaadi mar saddexaad basiin kama hadnagaana hoolbadankaasa sugahayta deegaanka hoolbadanka ku dhiman keliya gobolka baayshilidiya ma eh soomaaliya dhangna hoolbadankaasiin ku sugahayta soomaaliya badankaasi sugahayta deegaanka maraysideen hoolo badan ku qabatayna la socona sida meel raay shabeellada hoose oo kale walaweyn iskoolaadkii hoolagaysiin ku qabateen xilliga abaaraha hoolagaysiin qabateen intabasiin kama hadnagaana guud ahaan marka bulshada kujeeda gobolladaasayti oo meel raay ka nool qaarado kale ama diaspora roogeen ama dalka gudaajeba roogeen oo meel raay ha muqdisho rooge balla ku bilaawo waylena hoolbadan asiin binaaw bulshadii in baahanta ha ka dhiirida ولين واجباتك نسارن يدن على الأقل كاسيت إني ميل رئيس دلين كتلا قال لين استعماله هو بلا رئيس يقول بلن قادنا لك الله يسيس يقول درر لك كوي إني حق اللي إنه يسوق هذا أقل كوش هدي بده ميل يستاهل إني لا تس مركز تس كوي بالقدام بنقطة تمسين قدام بنقطة ويواجبنا وسارنا أقل كاسيت ميل لدكي إني تس كورنا أو قاعد كور إني أديك يسلين كتلا قال لك قبل هاي تاسا ولين سي بلن قادنا إن شاء الله إذا ما ستين ويفرح سنة اللي بان قرن وديكان كوجيد اللي جيك نولا قيب قال أردتان حلبانك كدواية حلبان يعقوب ويلكم
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد markan kore tali meelin ku salaamay gobernatooraha gobolka bay cabdirashiid iyo dhammaan dhallinyaradii ku qayb qaadatay barnaamijkan oo horumarka leh iyo saxaafadda taas oo kale munaasabadna noon ka faa'iidaysda assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaan kadib runtii meylun hadal badan ma ka herna haddii dhallinyarada diyaasburaha khaasatan dhallinyarada reer maraykan tillaabooyinka unka muhiimsiiyo qaadeen hadda ka hor dadka dawladda ka jaran wal dhaliilay dadka banaanka rogan wal dhaliilay wali firee markun dhaliilay ina dhammaati wal qabadlan gudubi dhaliilkala maasinjeediyaana inin lakadayda dadka dadaalkan suubi runtii waxyaabo laka hormar ama la bilaawo caafimaad iyo walbarasho iyo waddooyin waaye maadaama caafimaadkaysan abbaarteen eeda aan dhawaayan qalabkaad uu nuna tusi qalabgeeka dadka film male herkor laakiin qalab oo maarne bilow eh casri eh soomaali qiibo je shalduun hatahan deernuu nasiibnan heli maaragne gobolka baydhabo magaala madaxdas baydhabo taas dartee fursadaas songhalingee gubernatooraha inii sugu qayb qaadada dhallinyaradii gudana dada siin rooga runtii dhallinyaradii guda rooga eedaan dadaalan wali kale maarne fursadaas maarne ku faa'iidaysaday dawladda koonfur galbeed oo transportationkii maarne alaabtaas meelika jeeya yerbiidi wali kale siin sheegan alaabtan aan muddo labaatan maalmood ka hor yaa information jeel lahaysi wali dadaal badan kasoo banaynay maarne gudaha walaay dekada muqdisho lanka fududaay lahay iyo sidii maaragna qalabkaasoo gargaarka lan gudbii lahay lan deersii lahay dawladda dhexe naftee qiiba ku qaadatay saas dartee lan kastoo walsheena wali diyaarngana inay maarne lan fududaay fursaddiisu dalka gudaajir isku jeeyi lahay inuuna fursaddaasuuna siina wali siinka maha naqaane inay dadaalkaas dadaalka sii dartan dhallinyarada kalen ku qiib qaaday amerika taasna inay maarne ku qiib qaadatan doo dhammaadi markuun walqobada lan gudubi isdhaliilowna dhammaadi saasoo kale walisiinka hambalyeena maarne dadka gudaa roogona saasa dadaalun wadan isiin dadaalkan dadaalka sii dara walisiinka maha naqaane fursadaas oo geeka isan helen dhallinyarada kale ama haddii hablaha hada fadin haddii maarne waayelada hada fadin biyoon inay ku qayb qaadan gruubka oo maarne hata runtii een wali hadhawaayane hadda social media maarne usa fariimo jay maarne inay si gudbi ahay dadaalkaas oo usuuna wacyigelinta ka jara si walan qabada la isuuna ka gadaala isuuna hadhawaayaan waan hambalayaan eedaan ma sitima billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh and second one Thank you.